ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa maalinta berito looga yeeray inuu hor yimaado baarlamaanka soomaaliya si codka kalsoonida loogu qaado ra-iisul wasaaraha ayaa la magacaabay toddobiyo tobankii bishan kadib markii ra-iisul wasaarihii hore kalsoonida lagala noqday haddaba ra-iisul wasaaraha cusub codka kalsoonida ma ka heli doonaa baarlamaanka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray waryaheena zaynab abuukar guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in maalinta berito ah in baarlamaanka la horgeynayo ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya si baarlamaanka loogu weydiiyo codka kalsoonida ah kadib kulan ay muqdisho ku yeesheen guddahoosadyada baarlamaanka uuna shurgudoominayay guddoomiyaha baarlamaanka rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari xogayaha baarlamaanka soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux oo saxaafada la hadlay markii kulanka idlaaday ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha uu maalinta berito baarlamaanka soo weydiisanayo codka kalsoonida si ay u ansixiyaan xildhibaan maxamed cumar maxamuud ayaa v o a u sheegay inuu rumaysan yahay in ra-iisul wasaaruhu uu codka kalsoonida ka heli doono baarlamaanka islamarkaana aanay jirin culays iminka jira hase ahaatee lagu qiimeyn doono xukuumadiisa hadba tayada ay la timaado marka uu soo dhiso
waxaa waajiba inuu helo codka kalsoonida baarlamaanka inuu helo anigu waxaan aaminsanahay inuu ra-isul wasaaraha cumar cabdirashiid cali sharbaarke uu codka kalsooni uu heli doono sababtuna waxay tahay culays badan maxaaba yaraate lama saari doono oo culaysku wuxuu imaan doonaa markii xukuumadda uu soo dhiso oo barnaamijka xukuumadda marka uu keeno xildhibaan kasta marka afkaartiisa gudaheda wuxuu cabiri doonaa matahalbeega marka uu isticmaala ra-isul wasaaraha iyo qaabka xukuumadda u dhisan tahay haddii tahay mid lagu qanci karo iyo haddaysan ahay mid lagu qanci marka taas iyo culayska imaan doonta lakin hadda ma filayo marnaba mataqaana inuu culays badan u imaan doono waxaana aaminsanahay inuu cod badan uu heli doono saasaan aaminsanahay ra-iisul wasaaraha cusub cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa tanii intii la magacaabay toddobayo tobanka bishan uu waday kulamo gaargaar ah uu la qaadanayay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya si uu codka kalsoonida ugu helo maadaama xildhibaanadu ay horey ugu kala tageen mooshinkii kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaarihii hore xildhibaan bishaar ugaas oo kamid ah mudanayaal shalay la kulmay ra-iisul wasaaraha magacaaban ayaa sheegay inay kala hadleen qaabkii loo ansixin lahaa ra-iisul wasaarahaasi howsha loo igmaday uu u gudagalo inkastoo uu xusay inay kula taliyeen inuu soo dhiso xukumad wadaag ah oo dhinacyada oo dhan ka timaada waxaan ka wada hadalnay in codka kalsoonida la siiyo si uu usoo dhisto golo wasiiro ayaan ka wada hadalnay nuxurka wuxuu yahay in dowlad wadaaga la wada dhiso si dalka loo samata bixiyo oo aysan u noqonin wax qolo ama koox gooni ah ay leedahay ee wax la wada leeyahay taasna waan isla fahanay cid walbaana taas og oo ogol hadday ahaan lahayd madaxweynaha hadday ahaan lahayd guddoonka baarlamaanka iyo hadday ahaan lahayd ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba intagu waxay garwaaqsan yihiin ama og yihiin inay muhiim tahay in lasoo dhiso dowlad wadaaga oo loo dhan yahay oo coalition government ama afka ingiriiska xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay mooshinkii kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaarihii hore hase ahaatee xildhibaan cabdilatiif nuur saranyare ayaa isaga qaba in arinta la isku qabtay laga soo gudbay dhinacyo siyaasada isku hayana aanay jirin mar uu ka hadlayay waxa laga fili karo xildhibaanada maalinta beritaah iyo weliba ra-iisul wasaaraha cusub ma jiro dhinacyo hadda siyaasad isku haya oo oo dawladda dhexdeeda ka jira baarlaman baa la ahaa waxaa la isku khilaafsanaa qadiyadii xukuumaddii hore hadday qadiyadaasi dhammaatana dabcan labada dhinacba ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaare u yahay labada dhinacbana golaha wasiirada inay soo galaan xaq bay uleeyihiin ra-iisul wasaarahana waxaa laga malaynayaa dabcan waa nin hadda khibrad badan leh oo soo shaqeeyey oo hadda muddo tobankii sano lasoo dhaafay dalka ka warqabay iyo waxa ka jira dadkana aada u kala yaqaan waxaa laga malaynayaa inuu xukuumad macale oo dalku hadda muddada hartay waktiga u hartay dawladda ee laba kun iyo lix iyo tobanka meesha la rabo soomaaliya gaarsiya inuu soo xilo inuu ku filan yahay baanaan rajaynaya sida caadada ah ra-iisul wasaare kasta ayaa marka ugu horeysa uu si aqlibiyad leh codka ugu helaa xubnaha baarlamaanka hase ahaatee culayska ugu weyn ayuu la kulmaa wakhtiga la horgeynayo golaha wasiirada uu soo dhiso sababa la xiriira markaay iska dhex waayaan liiska shakhsiyaad ballanqaadyo horey loo sameeyey iyo kuwa rumaysnaa inay iska dhex arkayaan kadibna ay abuurmaan mucaaradad dhinacyo kala fikir duwanaa markii hore balse ay danta siyaasadu midaysa saynab abukar maxamed v o a muqdisho